tirada xujayda ku geeriyootay isbuurashadii shalay ka dhacday magaaladaasi maka duleedkeeda xajka ayaa lagu soo waramayaa inay sare u kacday xujaajta ku dhow ilaa iyo kun qof ayaa la sheegayaa inay dhinteen kuwaasoo ka kala yimid daafaha caalamka sidoo kale xujaajta dhimatay waxaa ku jira soomaali oo iyagu qiyaastii lagu sheegay ku dhowaad toban qof haddaba axmed aadan dhigaal axmed safiina ayaa oo ka mid ah soomaalida xajka ku sugan ayaa sare cabdi axmed uga warramay tiradii ugu dambaysay ee la soo saaray ee ku aadan xujaajta ama xujayda halkaasi ku geeriyootay
sahray walaalo xujaydii dhimashadooda walaal waxay maraysaa ilaa hadda toddoba xaaji baa la sheegayaa afar xaaji waxa weeyaan waa kenya kasoo xajeen saddex xaajina soomaali weeyaan labaan anagu si rasmiya uhubnaa xujayda soomaaliya kasoo xajay oo tiradoodu markaas rasmiyan waxay noqonaysaa lix xaaji hal xaaji oo kale waa naloo sheegaya laakiin ma hubna ilaa hadda anigu hadda waxaan hor taaganahay isbitaal ka mid a isbitaalada waaweyn ee magaalada maka almukarama oo hadda lai ogolaaday inaan muxuu ahay ugalna dhaawicii waxaa waxa waxa dhaawaca shan iyo toban xaaji baa dhaawaca toddoba kamid a xujaydaas waa la fasaxay oo dib bay usoo baxeen caadi baa qiimadiiba ay kusoo noqdeen toddobada kale dhakhtarkay yaalaan oo dhakhaatiirada yaalaan intaanu aragnay weeyaan ilaa hadda waa intaanu aragnay ma garatay walaalo axmed oo waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka toddobada xaaji ee haatan isbitaalka weli baaqiga kusii ahe ku jira xaaladooda ma liidataa mise waa wax ay ka cayntaan oo ay ka kaban karaan dhaqso walaalow insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay ka kabdaan oo ay kasoo baxaan dhakhtarka hal xaajiyo isagoo kasoo xajay burco ayaa dhaawac oo dhaawac isagoo dhaawiciisu waa jabniin isagoo inta kalena waa naqas ayaa qabtay oo kuleylkii cadcadii ku dhufatay weeyaan ma garatay walaalo waa gartay isagana waxaa kaloo jira hal xaaji oo isaga qiimada imika nala jooga dhalinyaro ah oo hooyadii ay ku dhimatay muxuu ahaaye ay ku dhimatay goobta hooyadii ku dhimatay goobta ayaa walaas ayaa kamid a ma garatay isaga dhaawiciisa uu fudud yahay hooyadiina allah unaxariisa baan leenahay waxay kasoo xajtay magaalada buuhoodle waa xujayadan hadda raadinayno maydkeeda xalwa maxamed jaamac baa la yidhahdaa ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo isagaa noo xaqiijiyey waa maxamed axmed nadiif weeyaan isagaa dhaawac boodsiida baa soo gaadhay isaga wuu ladan yahay waanu gacantaana ku haynaa ma garatay waa gartay n xujayda soomaalida amda iyaguna ka tegay qurbaha waxa aynu maqalnay in magaalada nairobi ee dalka kenya haweeney ka tagtay iyaduna ay ka mid tahay dadka ku dhintay goobtaasi siday eheladeeda qaar ka mida noo sheegeen marka maxaad kala socotaan xujayda ka timid qurbaha ee soomaalida ah ee meesha ku dhintay kor bay usocotaa mar walba dhimashadu xujayda soomaalida geelshira geeliisa u wada jira haddana u kala jirta anagu intaan goonida u raadinaynay aan ilaalina waa xujaydii aan mas-uulka ka ahayn dabcan hadday nagu soo baxaan xujay kale meydkooda waan ka waraynay waan u dadaalnaa xaajiyada reer walaalo maan maqal manaan arag maydkeydii waayo ilaa hadda lama loonooma ogolo maydadka gebi ahaanba in loo galo hal meel keliya taa isbitaal keliya taa lagu urinaya isbitaalka markooda afar iyo labaatan saacadood kadib ay kasoo saarayaan go-aamada iyo dawlada ay kasoo kala xajeen markaasay sheegayaan laakiin ilaa hadda nooma ogola inaan u galno ma garatay walaalo waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka tiradii ugu dambeysay ee xujayda caalamka oo dhan guud ahaana meesha ku dhintay waa intee in la eg walaalo waxa ugu dambeysay shirkii jaraa'id ee uu qabtay muxuu ahay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha generaalkii afhayeenka ahaa waxay ahayd toddoba boqol iyo toddobiyo toban laakiin rasmiyan intaasay sheegeen mar labaad waxay idhahdeen toddobadii barka subaxnimo ayaan sheegayna xujiyada soo siyaaday korba intii uga kacday kun baanay ku dhawaatay ma garatay walaalo wararka hordhaca ee dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka ay sheegaysa hadda kun bay xujiyada ku dhimashadu ay ku dhowday waayo ma la sheegay dalalkay ka kala yimaadeen may haba yaraatee may sheegin dawladda eeraan oo keliya taimka ku dhawaaqday xujiyadii ka dhimatay koob iyo afartan xaaji ayaa ka dhintay dawladda eeraan in dawladdaasoo keliya hataa sheegtay wax ka dhintay laakiin dawladaha kale haba yaraatee si rasmiyana uma iclaamin waayo qolo walba meydkeedi bay daadayanaysaa afghanistan baa ku jirta iyaduna xujaajta afrikaanka u badnaa dawladaha afrikaanka u badnaa meesha dadka ku dhintay boqolkiiba afartan afrikaan weeyaan ma garatay walaalo sahray walaalaan kuugu dare boqorku go-aamo rasmiyu kasoo saaray in muxuahay qiimadahaasi dhammaan wadooyinka mashcar mina ina dib loo eego sababtoo ah wadadan ay xujiyada ku dhinteen mashcar mina waxa weeyaan soddon iyo shan kilomitr oo keliyata dhammaan wadooyinka soo gala mina ka baxa ilaa jamaraadka aad bay u yaryihiin sidaa darteed buu boqorku amray in wadooyinka dib loo eego xidhalka qaadis badan baa la sheegayaa inuu soo saari doono boqorka saacadaha soo socda oo sida wararka hordhe ay sheegayaan marka waa waa eegi doonaa ilaa iyo beri toro wararka soo baxay rasmiga
waa tahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa axmed aadan digaal axmed safiina oo seere cabdi axmed uga warramayay tiradii ugu dambeysay dhimashada xujaajta ama xujayada ku dhimatay shilkii shalay ka dhacay miina